deegaan hoostaga degmada ceel afweyne oo ka tirsan gobolka saneeg ayaa laga soo sheegayaa xaalado adag oo dhanka nolosha ah kuwaas oo saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan halkaas deegaanka oo ay ku dhufatay abaar aad u daran ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada taas oo ay u sii dheer tahay xaalado adag oo dhanka nolosha ah oo ay dadku dareemayaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka ayaa ka waramay dhibaatooyinka ay wajahayaan iyaga oo sheegay in maamulka la baxay somalilan uusan waxba u qaban keliyana la arko marka uu isaga wax ka rabo bulshada markaa abaartaasaa ka jirta robla-aan baa ka jira degmadii oo isku soo guurtaa ka jira biyoxumaa ka jirta iibla-aan baa ka jira magaaladu dee rug caafimaad ma leh berkeda dadweyne ma leh maalin walba waxaasoo kalea noo yimaada oo la yidhaahdaa halkanoo hadla oo marba nala waraystaao dhudhaado dhabadaa lagu dhacaado cid ma aragno cid aanu aragnaa ma jirto hooyo biyola'aan baa jirta biyo macaan ma lihin berkada ma lihin caafimaad ma lihin dhakhtar caafimaad ma lihin xabad xamajabina meelaanu ka soo qaadana ma lihin gabadhu hadday foolato garadag baa noogu dhow meel dumar raqabadsiiyo gabadh dhalaysa ma fahantay mid xanuunsanayana daaba maalin walba dadka halka laga qaadaa waxay naftu kaga baxdaa dhanaano meesha la yidhaa iyadoo burco lagula sii socdo maamulka somalilan dhibaatadan bulshadani haysato halkii laga rabay in uu u gormado taan ma dhicin